kulanti wanaag sanadalkiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin kun soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka muddada ay somalilan soo jirday mar kasta waxa uu muran adagi ka dhashaa qabashada doorashada madaxtooyada muranka muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray waxaa muuqataa in la gaadhay xal ay soo dhiraandhiriyeen odayaasha beelaha oo isxilqaamay waxaana la sugayaa sidii heshiiskaasi loo fulin lahaa iyada oo baarlamanka ah iyo badiba dhinacyada uu khilaafka khuseeya ay soo dhoweeyeen khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka la xidhiira waxaa ka dhashay mudaharaadyo dad ra'yid ahi ay ku dhinteen haddaba barnaamijkeena toddobaadkan ee martida mikrofoonka waxa aynu ku falanqaynaynaa sababaha doorashooyinka madaxtooyada uu uga dhasho muranka adagi had iyo jeer iyo haddiiba ay suurtagal tahay in xal waara laga gaadhi karo khilaafaadka noocaas ah oo ay saameyntoodu ay si toos ah u taabato dadweynaha ka baxsan siyaasiyiinta iskhilaafsan sidoo kale waxa aynu eegaynaa sababta ay hay-adaha dowladdu u awoodi waayeen inay khilaafaadka noocaas oo kale ah dhexdhexaadin ka galaan amaba ay ka garsooraan iyo saameynta ay taasi ku leedahay hay-adaha dowliga ah sida baarlamanka maxkamadda iyo guurtida barnaamijkeenna waxaa inoogu martiya mudane guuleed axmed jaamac dafac oo ah qareen degan magaalada hargeysa guuleed ee kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka waa mahadsantihiin aad ba ugu mahadsantihin ay igu marti qaadaan barnaamijka bal adiga oo ku bilaabaya guuleedow waa maxay sababta uu muranku uga dhasho doorashooyinka madaxtooyada somalilan bismillahi raxmaan raxiim horta marka koowaad muranada siyaasiga ah ee ka dhexeeya tartamayaashu waa wax dabeecadda dowladaha dimuqraadiga ay leeyihiin oo somalilanna lala wadaago maadaama tartanjiyo kursina laysku haysto dhinacyaduna ay kala duwan yihiin way badan tahay inay mar walba isku khilaafaan arrimuhu siday u dhacayaan waxa qura somalilan u dheeri waa in khilaafaadkaasi ay xoogeystaan xilliyada ay soo dhowaato marka ay dhacayso doorashada madaxtooyadu maareynteeduna ay adkaato taasina ay markaa saameyn ku yeelato guud ahaan nidaamkii siyaasadeed ee dalka iyo kii dhaqaaleba waa tahay markaa miyaanay suurtagal ahayn in laga sii dadaalo in ay doorashadu dib u dhacdo iyadoo la adeegsanayo shuruucda dalka u taalla arrinka la xidhiidha dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhinuhu waxay ahaayeen arrimo somalilan intii ay jirtay badankeedaba la socday afartii madaxweyne u dambeeyey somalilanba muddooyinka waa loo kordhiyey iyo golayaashii jirayba marka kolkaa laga soo bilaabo xilligii somalilan dimuqraadiyadda u wareegtay labada kun iyo koodii wixii ka dambeeyey waxaa kuu muuqanaysa in wejigii koowaad ee geediga dimuqraadiyadda ee ka bilaamayay labada kun iyo koodii labadii saddexdii iyo shantii ay si aan muddo kordhirsi lahayn oo deg dega somalilan u qabsatay oo doorasho walbana ay ku qabatay xilligeedii laakiin ruqaansigii kaa xigay wejiga labaad loogu gudbi lahaa oo ka bilaabmi lahaa labada kun iyo toddobadii ayaa somalilan waxaa ku bilaabmay in doorashadaasi dhici weydo oo ay dib u dhacdo dabeedna tii madaxtooyaduna ay dib u sii dhacdo taasina waxay abuurtay ama keentay in ay caado noqoto la fudaydsado in doorashooyinku dib loo dhigo oo aan laga sii fiijigaanin ama aan la diyaarsanin hanaankii ay u baahnayd waqti kuqabashada doorashooyinka taasna waxaa loo caanayn karaa qayb ahaan in nidaamka dimuqraadiga ah oo markiisa horeba ku salaysan habka tartanka ee xoogga ah uu u baahan yahay inaad samaysatid hay-ado xoogan oo ilaaliya nidaamka dimuqraadiyaed ee tartamayaashana si fiican u kala haga marka kuwaasi aanay xooganeen marka waxay u badan tahay in khilaafkii uu keenayo dhibaatooyin ay isaguna ka mid yahay markaas hay-adaha dowladda oo kale maxay u awoodi layihiin inay khilaafaadka doorashooyinka ay xal uga keenaan runtii mar raba somalilan wixii ka dambeeyey xilligaa aan tilmaamay labada kun iyo toddobadii ah may samaynin intay fadhiisato naaqishto la fagurto sababaha keena dib u dhigidda doorashooyinka iyo xalalku waxay noqon karaan lama samaynin taasina waxay keentay in doorasho walba marka la qabto la dabaaldego la farxo oo laado hanaan dimuqraadiya wanaagsan baa la sameeyey laakiinse aan laga sii diyaargaroobin muddada soo sii socota doorashooyinka iman karaysa lafaguri la-aanta iyo kutalagal la-aantaasiaa keenaysa xilligii doorashadu markuu soo dhowaado dadkii kuraasta ku fadhiyna dabcanay ka mid yihiin daneeyayaashii doorashooyinka khusaysay oo aanay aanay dhex ka noqon karaynin tartankii doorashada iyaga laftigoodii inay keenayso kolkaa muranka inuu dibudhac keenay waxaana markaa muhiim ahaan lahayd somalilan maadaama cudurkani dhib badan ku keenay oo xasilooni darro siyaasadeed ku keenay oo tu amni ku keenay oo dhaqaala ku keenay in inta la fadhiisto si degan oo cilmiyeysan oo qoonaysan la isu weydiiyo arrimahan waxa keena dabeedna maaro kama dambaysa in loo xo waa tahay haddii ay markaynu ka nimaadno dhinaca dowladda dabcan dowladda waxay jeceshahay inay sii joogto oo ay dadaal ugu gasho inay kursiga kusii fadhido laakiin xisbiyada mucaaradka oo kale ee guuleedow ma la odhan karaa qayb ayay ka yihiin in ay doorashooyinku dib u dhacaan runtii dibudhaca doorashooyinka somalilan waa eeday wadaagaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee somalilan macaarad iyo maxaafidba si buuxda ay u wadaagaan ha ku kala badsadaan dabcan saa tilmaantay mar walba cidda kursiga fadhida xilka intiisa badani ha saaraado muddada dheer aynu ka hadlaynay dhowrka madaxweyne isbedeleyn laakiinse mucaaradku waa markooda koowaade ma aha dad ka diyaargarooba oo proactive ah oo ka howlgala inaan doorashooyinkaasi dibdhacooda iman waa marka labaade doorashooyinka dibdhacooda si isku mida ugama dareen celiyaan doorashada madaxtooyada oo hataa ay dareenka rasmiga ah ka raabaane danaha badan ka raabaanayo aad bay uga qayliyaan doorashooyinka kale ee deegaanku kamid yihi gudku kamid yihi wakiiladu kamid yihiina sideedii ugama dareen celiyan si uuna xilli uun ka mida waktiyadoodii siyaasiyiinta somalilan mar uunbaa kursigay ku fadhiyeen iyaga laftigooda loogu kordhiyey kursiimada uga soo faa'iideen kolka waa eed wadare ay hogaamiyaasha siyaasadeed ee somalilan wada leeyihiin waa tahay haddii aynu eegno guud ahaan dalka iyo bulshada doorashooyinka dib u dhacaya isqabqabsigan siyaasadeed saameyn intee leeg ayuu ku leeyahay bulshada runtii dib udhaca doorashooyinka iyo muddo kororsigoo ah labada arrimood isku lamaari saameyn aad iyo aad u xun bay ku leeyihiin bulshada sababtu waxay tahay mar walba oo dib udhigis doorasho timaado waxaa imanaya khilaaf siyaasadeed khilaafkaa siyaasadeedna wuxuu dhalaa xasilooni darro siyaasadeed oo yarani dhexyeelo u geysataa dhaqaalihii dalka iyo habsami socodkii bulsho islamarkaana mararka qaarkood keentaa arrimo amniga waxyeelo u geysanaya marka dhibaato iyo culays baaxad leh oo aan la malayn karin buu bulshada ku yahay wuxuu sidoo kale sababaa maadaama dib udhigis kasta oo doorasho ay keento khilaaf dhex mara mucaarad iyo maxaafid kala qaybsanaantii bulshada laftigeediina wuu sii ballaariyaayo bulshadii markii hore wada joogtay marka xilliga doorashadu soo dhowaatay muranku yimaado iyaguna wada jooggoodii iyo iska warhayntoodii iyo bulsho ahaantoodii waxyeelaa soo gaadha haddii aynu eegno beesha caalam iyada lafteedu sidee bay u arkaysaa somalilan in mar kasta oo ay doorasho soo dhowaato muddo kororsi iyo isqabqabsi siyaasadeed yimaado runtii su-aashaas aad bay muhiim u tahay sababtoo ah labada kun iyo saddexdii ilaa labada kun iyo shantii waagaa somalilan doorashooyinkii ay sida quruxda badan u qabsatay waxay keeneen in meeqaamka iyo sumcadda ay somalilan dibadda ku leedahay aad kor ugu kaco oo dabadeedna ay dunidu aada ugu soo jeesato somalilan caayihii ay doonaysa inay dunida ka hoshana in lasoo eego markii labada kun iyo toddobadii ay bilaabantay xukuumaddii dahriyaala waagaa jirtay inay mudukororsi samayso waxay keentay inay daciifto xiriirkii somalilan iyo bulshada ka dhexeeyey bulshada caalam ka dhexeeyey labada kun iyo tobankii markii doorashadii xisbigii mucaaradka ah ku guulaystay oo ah arrinku reer ku ah ama aan aalaa ka dhicin afrikana sumcadda somalilan kor bay usoo kacday waxaase tii dib somalilan ugu tumatay mar kastoo dibudhigis doorasho samayso marka haddii somalilan doorashadeeda iyo dimuqraadiyanteeda ay joogtayso xiriirka wanaagsan ay la leeyihiin bulshada caalamka oo kolkaa waxyaabaha qaarkood ka kaalmayn karta hadday tahay caawimada dhaqaale iyo xidhiirka ay la leedahay iyo arrimaheeda dibadda waxbay ka tari kartaa mar kastoo ay dib u dhogtona baqdinta adduunku ka qabo ayaa kor u kacaysa marka xagga dibadda marka loo eego somalilan dibudhigistu uma wanaagsan waa tahay dadka qaar guuladow waxa ay ku doodaan dadweynaha iyo iyo bulshada lafteedu inaynu ognahay in soomaalidu qaab dadban ay isugu yara codeeyaan oo la odran karo bulshada lafteedii ayaan ka fakeraynin arrimahoodii masiiriga ahaa sida sidii inay helaan biyo iyo caafimaad iyo adeegyo bulsho laakiin nin jeclaysi iyo taageeris ay mas-uul jeclaystaan ay ku mashquuleen taasna mas-uuliyiintuna ay ka faa'iidaysato runtii dhaqanka siyaasiga ahee bulshadu leedahay iyo habdhaqanka madaxda siyaasadeed xiriir baa ka dhexeeya maadaama bulshada somalilan dhaqankeeda siyaasiga ee ku codaysay cid ku taageertay cid ku diidaa uu intiisa badan iyuba wad ahaanine ku salaysan yahay qabyaalaad taasi waxay daciifisay awooddii shacabku u lahaan lahaayeen inay mas-uuliyiintooda mucaarad iyo maxaafidba la xisaabtamaan oo adeegyada ay ka doonayaan ka helaan waxay kaloo daciifisay in haddii mabaadidii dimuqraadiga ah ee bulshadu iska lahayd in doorasho la qabto xilligeeda lagu qabto waxay u dan tahay shacabka ee siyaasiyiinta kursiga ku fadhida ama doonaysa danu ma aha bulshadii inay taa ilaashan kari weydo oo ay mar walba noqoto dad kala qaybsan oo dhinacyada u kala cararaya dimuqraadiyaddana waxaa muhiim u ah inay jirto bulsho abaabulan oo si bulsho uu rayida u abaabulan oo ilaashata waxaa iyadu leedahay wadaagtay dimuqraadiyadda iyo haayadaheeda iyo nabadeeda iyo habsocodkeeda dabadeedna la xisaabtami karta madaxda siyaasiyiinta ah markay ka gudbaan arrimahaas oo ay khaladaad sameeyaan marka arrinkaas somalilan shacabkeeda waa ku eed waana arrin ay u baahan tahay bulshadu inay u fiirsato oo nidaamkan qabiilka ah ee iyaga lagu mashquulinayo ee ishaysashadoodii iyo wada socodkoodii cilada ku noqday inay ka guuraano haddaanay boqolkiiba boqol ka wada guuri karayn uga yaraan mabaadida ay wadaagaan ee dalkooda u danta ah marka wax soo gaadhaan inay arrimaha ka midoobaan si ay siyaasiyiinta ugu qasbi karaan waddada ay marayaan inay tahay waddo ummadda u daran ugu dambayntii eh, qareen eh, guuleed adiga oo soo koobaya eh, waa maxay xalku ayaad is leedahay halkan wuxuu ku jiraa somalilan inay dib intay isugu noqoto somalilan oo dhan baan ujeedaa mucaaf- muxaafid iyo mucaarad bulshada qaybaheeda kala duwan inay dib u eegid u samayso geedi socodka dimuqraadiyadeeda labaatankii sano ee na soo dhaafay si waxyaabaha guusha ah ee la gaadhayna loo sii xoojiyo meelaha gaabisku ka yimin oo bini'aadan baa la yaho gaabis baa jira oo ay ka mid tahay dib u dhigista doorashooyinkana hal waaro oo waxtar leh oo bulshaduna heshiis ku tahay looga gaaro dal walboo dimuqraadi gaar ahaan dal curdina sida somalilan oo kale oo khilaaf iyo dagaalo sukuyo kasoo doogayna waa u muhiim inay khudba intay fadhiistaan si degan wax isu weydiiyaan si aanay kolkaa wixii ka xumaaday aanay ugu sii soconin oo aanay turunturooyin ugu noqon mustaqbalka dhow ama mustaqbalka dheer aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, qareen guuleed adiga aad iyo aad u badan guuleed eh, axmed jaamac dafac oo ah qareen eh, degan magaalada hargeysa ayaa barnaamijka martida microfonka toddobaadkan inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo